asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waa gooxa lahantii sigisigu ah codka shacabka soomaaliyeed golaha codka shacabka soomaaliyeed waa gole had iyo jeer lagu wareystaa aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta kala duwan ee soomaaliyeed dalkasi caalamka joogaan waa gole u adeegaa bulshada soomaalida caawa golaha kan waxaa marti inoogu aqal yaqaan cabdiwaaxid qaninle oo dad soomaalidu aada u wada yaqaanaan kasoo shaqeeyay dalka soomaaliya farantada kasoo noqday sa way ogtihiinba wataniyaha dhinaca sharciga ee madaxweynaha aad waktigu sii dhammaanayo xasan waa madaxweyne xasan cabdi waaxid marka hore golaha naantiiskiisa soo dhawow codkaaga waxaa qaadi doona haddii ilaha yidhaahdo websaydhada golaha w w w dat golaha nineteen sixty dot com iyo websitekiisa kaleete arrimaha ee lagu farqiyo siyaasadda oo arrimaha dot com sidoo kaleeto codkaaga waxaa qaadi doona facebooka iyo website kale bulandes dot com bulshada soomaaliyeed meel kasta caalamka joogaaba waa ay ku dhegeysan doonaan cabdi waaxid bal marka hore waxbarasho ahaan iyo shaqo ahaan samca soomaaliya say u ogaadaan waxaan jeclaan lahaa inaad usoo bandhigto aqoontaada ilaahay aad kagaagsan tahay iyo shaqadaadna
bismi illahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu walaa waan ku salaamay adiga dhegaystayaasha iyo xubnaha golahaba ee inta meel walba ka dhegaysanaysa aada iyo aad baan idiin salaamayaa salaan qaaliya anigu waa magacayga saad ku sheegtay saad u sheegtay weeye cabdiwaaxid qalinle waxaan ahay shaqo ahaan looyar ama qareen xafiis brifada ama gaara ku leh gobolka minnesota oo ruksada ama licenka ee looyarnimada ka haysta gobolka minnesota waxa waxbarasho ahaan aan kasoo qalinjabiyey hadda ka hor kuliyadaha sharciga oo ilaa masters aan ka soo qaatay ee dalka bakistan kadibna waxaan usoo gudbay dalka maraykanka jaamacadda minnesota ee low schoolka ama kuliyadda sharciga ee ku taal ayaa waxaan ka qaatay shahaadada loo yaqaano juris doctrateka oo ah midda looyarnimada taas kadib waxaan hadda ku shaqeeyaa looyarnimo madax bannaan oo xafiis aniga ii gaara waxaan u adeegaa bulshada soomaaliyeed iyo ciddii kale ee bulshaweynka maraykan tilmaantayna hadda ka hor waa aan kasoo shaqeeyey waqooyiga soomaaliya iyo koonfurtaba gaar ahaan waxaan u dambeysay oo kasoo shaqeeyey madaxweynaha hadda waktigiisii dhammaaday xasan sheekh maxamuud ayaan u ahaa la taliya xagga arrimaha cadaaladda iyo sharciyada iyo wixii ku xidhiidha waxa aan sidoo kale hadda ka hor kasoo shaqeeyey dhinaca somaliland low reform processka iyo dib u habeynta xagga shuruucda marka waxa aan runtii wakti badan kusoo qaatay dalka arrimaha xagga dib u habeynta shuruucda intaas ku filan baan u malaynaya waa gartay aada iyo aad baa umahadsan tahay waa dhegood magacaygu caawa laba qaybood ayaan cabdiwaaxid la wadaagi doonaa qayb ah muxuu ah dalka soomaaliya arrimo ku saabsan oo ay kamid yihiin balada doorashooyinka sida naftaadu laga qaban doono iyo ursiyaaseedka uu kamid yahay kamidka yahay cabdiwaaxid ee gurmad oo laftooda musharaxiin u dirsaday dalka soomaaliya waxaan kaloo ognahay dalka maraykanka in doorasho ay ka socoto hadda taasi oo qaybtii u dambeysay lasoo gebagabayn doono berito waxay ku tartamayaan laba qof oo ka kala tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga republicanka doorashadaasi saameyn intee leeg bay cabdi waaxid ku yeelan kartaa baad u malaynaysaa dadka islaamka dadka soomaaliyeed dadka maraykanka ha noqdaan dhinaca immigrationka dhinaca fiisayaasha dadka wadanka soo gelaya dadka hadda ku nool lafahaantooda doorashada dhammaadkeeda iyo haddii republican ku guuleysto iyo haddii dimuqraadi ku guuleysto saameyn intee bay doorashadaasi yeelan doontaa baa mustaqbalka aragtidaada haddaad immigration u shaqaysay iyo haddana aad ka shaqayso qaabkeeda kula muuqataa degood waa mahadsan tahay waa su-aal runtii aada iyo aada u fiican dadka macaamisha ila ah ama guud ahaan ka warqaba hawlahayduna in badan oo soomaalida ka mid ihi waxay su-aale ka qabaan maxay noqon kartaa saamaynta ay ku yeelan karto gaar ahaan dhinaca sharciyada gaar ahaan dhinaca immigrationka anigu runtii ma jeclin inaan dhinac kusii dheeraado faallada xagga faallada ku saabsan siyaasadda guud taa waxaad moodaa in aada iyo aad looga daragsan yahay laakiin waxaan si gaara rabaa inaan diiradda u saaro ama u falanqeeyo saamaynta ay ku yeelan karto arrimaha xagga sharciyada immigrationka saad dagood og tahay ninkan donald trump haddaan ku horeeyo isaga wuxuu ku furfurtay oo uu ku bilaabay ololihiisa siyaasadeed dhaleecayn iyo runtii aflagaado uu u jeediyey dadka soogalaysiga ah gaar ahaan kuwa mexico iyo south america ka yimaad oo uu ku tilmaamay kelmado laga xishoodo ama laga yayaqsoodo wuxuuna runtii ballan qaaday inuu derbi weyn dhisi doono sidoo kale dalkan uu ka musaafurin doono dhammaan dadka soogalaysiga ee bilaa sharciga ku jooga arrintaasi dabcan waxay noqotay arrin aada iyo aad uga cabsiisa una cabsi gelisa dadka dhammaan soogalaysiga ah iyo dadka runtii daneeya arrimaha xuquuqda dadka immigrantska ama soogalaysiga ah marka su-aasha muhiimkii waxay tahay marka laga soo tago kulaylkan iyo hanjabaadan iyo cagajuglayntan ololaha campaignka loogu jiro maxaa uu samayn karaa donald trump masalan haddaan ku horeyno muxuu yahay ajendihiisa xagga immigrationka muxuuse samayn karaa oo uu runtii geysan karaa wax tallaabooyina guud ahaan awoodda maraykanku way kala qaybsan tahay awoodda fulinta madaxweynaha ayaa iskale ta sharci dejinta baarlama waxa iskale congresska labadiisa aqal ta garsoorkana waxa iskale maxkamadda sare iyo wixii ka farcamay hoostaga marka madaxweynaha maraykanku sharci dejiye ma aha wuxuu se leeyahay awood la yidhaahdo executive power oo marmarka qaarkood uu soo saaray dikrootooyin ama amaro oo daro kuwaasoo uu marka arrimaha immigrationka ku uu runtii ku wax kaga bedelayo asal ahaan laakiin sharciga immigrationka waxaa dejiya congresska marka donald trump haddii uu yimaad berrita uu ku guulaysto inkastoona aada loo filaynin haddiiba se ay dhacdo uma gacan banaanaanayo keligii inuu siduu rabo ka yeelo wuxuu ku khasban yahay in uu congresska ama labada aqal wax weydiiyo oo uu sharciyadooda ay soo saarayaan runtii uu wax ka yidhaahdo congreskana saaad og tahay inkastoo lagu kala badan yahay hadda oo hoggaanka labada aqal hadda uu ku jiro gacanta republicaanka laakiin waxaa laga yaabaa berita in aqalka sare uu gacanta u galo dimuqraadka ama haddiiba uu geli waayo runtii ay awood fiican ku yeeshaan marka waxa adkaan doonta isaga laftiisa ku adkaan doonta in wixii uu rabo uu ka fushado labada aqal way ku adkaan doontaa haddiiba se xataa loo mariyo oo waxyaabo badan ay congresska uu marsiiyo waxa stil la haystaa urus ahaantii dadka u furan isaga diidan hanaantiisa immigrationka maxkamadaha iyo processka judicialka ah iyo faragelin laga kaga timaado xagga maxkamadaha waxaad og tahay hadda mar dhexdaas ahayd madaxweyne obama markii run ahaantii uu ka naf waayey ama uu aada iyo aada ugu dhibaatooday kahortegan kaga imanaya mar walba labada aqal ee congresska gaar ahaan kuwan markan ay hogaaminayeen republicaanku wuxuu soo saaray amaro uu sharci kumeel gaar ah uu ku siinayo dadka south america iyo mexico iyo meelahaas ka yimid arrimahaasi markii uu soo saaray amarkii isla markiiba xeer ilaaliyayaasha gobolada kala duwan gaar ahaan ay horkacayso texas iyo florida waxay ka waxay dacwo ka gudbiyeen maxkamadaha apiliska ah amarkii wuxuu tegay ilaa maxkamadda ugu sarreysa dalka maraykanka waana laga hor istaagay obama marka taasoo kale way ku dhici kartaa donald trump haddii uu isku dayo inuu tallaabo keligii aqaado oo keligii talisnimo ah xagga immigrationka marka taasi waa mid ta kale sharciyada dhaqangelintoodu mudday qaataan xamaasadan hore marka ay baaba'aana realities fara badan baa yimaada waxaan kuu sheegi karaa masalan dad fara badan oo maraykanka waxaa jira kumayaal ah oo lagu xukumay in la tarxiilo amarna uu soo baxay kama dambaysi maxkamaduhu soo saareen ilaa haddana dawladda iyo xukuumadda ama qaybta fulinta iyo wasaaradda ammaanka qaranka way u suurtoobi laadahay dadkaas inay dalka ka saaraan waxaana ay arrintu tahay laba arrimood iyadoo runtii aan wakti ama resourceskii loo baahnaa aan loo haynin iyo iyada oo aanan meel lagu celiyo dadka qaarkood aan la haynin marka hadalka afka laga yidhi waa meel fulintiisuna waa meel kale marka waxaan rabaa inaan idhaahdo saamayn haddii donald trump la doorto waa uu ku yeelan karaa gaar ahaan hadday labada aqal ku guulaystaan sida la filayo gaar ahaan aqalka hoose iyo ka sare republicanka dhinaca kale haddii hillary clinton ay guulaysato hillary clinton waxay aaminsan tahay waxa loo yaqaan comprehensive immigration reform oo ah in gebi ahaanba dalka shuruucdiisa xagga immigrationka dib loogu laabto dib u habaynna lagu sameeyo dib u habayntaasoo runtii ayaa iyadu ka bilowday in dadka hadda dalka jooga ee ku dhuumaalaysanaya dalka gudihiisa ee bilaa sharciga ah in dadkaasi loo furo jid ay kaga soo baxaan dhuumaalaysigaas oo ay wixii cashuuree lagu lahaana bixiyaan background checksna lagu sameeyo oo inay dembi galeen iyo in kale dib loo baaro haddii qofka markaa la ogaado in uuna wax dembiyana gelin cashuurtii lagu lahaa sanadadaas uu bilaa sharciga ahaana bixiyo saf dheer marka xagga immigrationka la sameeyo safkaasi dib loo soo bilaabo marka uu qofku uu awood u yeesho inuu shaqo warqad shaqo iyo green car labadaba helo kadibna marka green car uu helo kadibna sanado ilaa shan iyo sano iyo ka badan uu markaa xaq u yeesho inuu citizen noqdo oo waxa loo yaqaan weeye apart to citizenship marka hillary clinton hanaankeedu waa hanaan bili-aadamnimo ku dheehan tahay oo ay ku dheehan tahay faham la fahamsan yahay in dalkan maraykanku uu yahay dal soo gelayti dal la kala leeyahay aanu ahayn waase loo soo kala horreeyey marka waxay leedahay intii joogtayna aynu sharci macno la siino maadaama dhaqaalaheena ay kabayaan oo haddadanba cashuur baa laga qaadaa oo qaarkood waraaqo foolsa ah iyo waxbay ku shaqaystaan cashuurta lafteeda waxunbay ka dhiireen oo social security beenaya waxbay dadka qaarkood ku shaqaystaan marka dadka waxay leedahay dhibaatooyinka iyo ciriirigan haystaha laga saaro maadaama qaarkood carruur ku dhalmaleen halkan maraykanka gudihiisa laga yaabo sanado toban labaatan sano qaarkood inay ku dhuumaalaysanayeen marka laba aragtiyood oo kala duwan weeye donald trump tiisaasi waa mid run ahaantii la odhan karo waa mayil adayg xagjirnimo iyo waxa loo yaqaano nationalism oo ah in uu aaminsan yahay dalkan in dad gaari leeyihiin oo ah uu ula jeedo dadka caddaanka ah immigrantistkan ka imanaya meelo kala duwan oo dadka brownka loo yaqaano ama madowga loo yaqaana uu u arkay inay yihiin dad dalkan aan lagu soo fasixi karin haddii ooda laga qaadana laga yaabo inay markaa dadka maraykanka gebyahaanba bedelaan dhaqankiisa iyo isirkiisa marka run ahaantii laba kabood oo kala duwan baa hor yaalla shacabka maraykanka markay noqoto xagga immigrationka soomaalida marka markaynu usoo gudubno soomaalida inteeda badan sharci joogaan dalkan soo galeytiga soomaaliyeed wax kiiba la odhan karaa toddobaatan iyo ka badan halkan waxay kusoo galeen qaab qaxooti ahaana oo xeryo qaxooti ahoo adduunyadaabaa laga soo qaadaa ilaa haddadaa waa la wadaa waxaa hadda u dambeeyey dhinacan etoobiya iyo qabri bayax iyo meelahaasi u badan yihiin ka hore kenya iyo dalal maalta iyo dalal kale oo asia aba waa laga soo qaadayey marka qaxootiga soomaaliyeed gebi ahaanba wuxuu ku salaysan yahay keenista la keenayaa bili-aadamnimo iyo iyadoo america ama dalkan maraykanku ay fulinayaan heshiisyada caalamiga ah ee xuquuqda bili-aadanka iyo qaxootiga la fulinayana go-aanka maraykanku hadda ka hor ku gaaray in dad gaaraya toddobaatan iyo shan kun sanadkii oo qaxootiya uu soo qaado marka dadkaasi processkooda waa socdaa congresska waxuu ka bedeli karaa arrintaas waa laga yaabaa inuu yarayn karo tirada dadka waxa aad og tahay hadda inuu dood weyni ka taagnayd dalka suuriya masalan imise qaxootiya baynu ka qaadanaa waxaa wax lala yaabo ah oo run ahaantii ceeb ku ah dalka maraykanka isagoo dal weyn ahoo intaa la eg in maanta toban kun ka badan loo diiday obama inuu keeno oo congressku cadaadis xun ku saaray halka canada ay tiro intaa lidlaab iyo ka badan ay keentay sanadkii lasoo dhaafo marka donald trump uuba ku eedaynayo hillary clinton in ay toban kun ka badanba soo wado oo uu uga dhigay arrin kambayn ishiida marka arrinta qaxootiga tirada qaxootiga ee wadanka soo galaya madaxweynuhu awood fara badan buu ku leeyahay wuu dhimi karaa kor ayuu usoo qaadi karaa dhinaca kale soomaalidu waxay u badan yihiin oo kale dadka asaymiga loo yaqaan oo bilaa sharci intay kusoo galaan isu soo diida xuduudaha dalka soo istaaga gaar ahaan dhinaca koonfurta mexico iyagoo in badan soo jeexa intooda badan dalalka latin america iyo wixii lamida dadkaasi qaxootiyada isu soo dhiibay ee jeelasha ku jira ama sharciyo lagu socdaan kuwaasi iyaguna waxa weeye qayb badan bay soomaalidu ka tahay kuwaan sharciyadoodu maxkamadahay gacanta ugu jiraan haddii sharciyo immigrationku isbedelaana saameyn way ku yeelan kartaa gaar ahaan tirada la aqbalayo iyo dhinaca deportationka kuwa dacwadahoodii la diiday oo hadda tiro fara badan oo soomaaliya ayaa dacwadahoodii la diiday looyar ahaanna anigu aan ogahay qaar badanna aan kaysaskooda iyo howlahoodaba ku jiro oo hadda xabsiyada dalka maraykanka meelo kala duwan ku jira dadkaasi doodaan u wadnaa waxaan ku doodaynaa soomaaliya inaan dadka la geyn karin oo weli ammaanka soomaaliya inaanu ahayn mid sugan laguna aamini karo dad la tarxiilay aan lagu aamini karin marka doodahaasi way socdaan qaarkood waan ku guulaysanaa qaarkoodna waan ku guuldaraysanaa marka dadkaas saameyn sharciga haddii la bedelo saameyn baa iman karta waa dhab weeyi dadka kale soomaalidu markaa waxay u badan yihiin dad ku soo galay fiisooyinka waxa loo yaqaano family reunion qof halkan joogo ama qof kale soo guursaday ama qof fiyanseya keenaya ama waalid ilmihiisa u dacwoonaya dad noocaasa weeyi dadkaasi fiisooyinkooduna waa fiisooyin runtii tiro kooban waxna ku xiran tahay qofku inuu citizen yahay iyo inuu green card haysto ayay ku kala xiran tahay waktiga sida degdega ay ku kala iman karaan marka kuwaasoo dhan saameyn way ku yeelan kartaa isbedel ku yimaada xagga arrimaha immigrationku laakiin arrinta hadda soomaalida uu donald trump uu uga hadlay ma ahayn keliya arrintaasi xagga sharciga wuxuu mar walba uu ku xidhaa soomaalida arrin la xidhiirta xagga ammaanka qaranka iyo ammaankan dalka gaar ahaan arrinta argagixisada ayuu ku xidhaa shalay oo u dambaysay oo uu halkan yimi magaalada minneapolis aflagaaduu noo geystay oo soomaalida wuuna aflagaadeeyey run ahaantii waxa wax laga niyaqsoodo ah nin madaxweynaha maraykanka u tartamaya oo intuu noo yimaado halkan gobolka minnesota oo ah gobol fiican oo dadkiisu macaan yahay oo si fiican soomaalida usoo dhoweeyey haddana dadka masaakiinta qaxootiga ah inuu aflagaadeeyo keliya u yimid baad moodaa waayo hadalkiisii waxa halhays ka noqday oo laga laga soo qaatay keliya dalleecayntii iyo aflagaadadii uu u geystay shacabka soomaaliyeed soomaalida minnesootana ma aha dad la iska iska dacaadeyn karo rikoorkoodu waa uu muuqdaa waa dad aada u shaqaysta waa dad gobolkan wax walba kusoo kordhiyey waa dad ganacsiyada gobolka markaad eegto dadka ugu badan ee inflantiska ah ee furta kombaniyada adiga oo loo yar abaa markhaati ka ah oo had iyo jeer dadku ay soo maraan waxa weeye golaha xafiiska secretary stateka waa la eegi karaa magaca soomaaliyeed baaldahab u kaga jiraa xagga dhisidda ganacsiga iyaga oo ay luqadii ku adag tahay ayay haddana waxay kor mareen dad fara badan oo immigratis ahaa oo ka soo horreeyey oo dalka muddo joogay marka sidoo kale waxay ku qayb ka yihiin run ahaantii horumarka minnesota qayb weyn bay ka yihiin marka taana uu ku aflagaadoobay arrintaa amniga uu ku xidaya laakiin wuxuu rajeynayaa haddii isaga laga guulaysto in arrimaha cadaawadda ee uu beerayo ay runtii iska dhammaan doonto ayaan rajeynaya waa iska hadal badanahay oo looyar baan ahay
galyadaal cabdiwaaxid galyadaal cabdiwaaxid waxaa jira isagu ha hadlee haddana dad baa taageersan dadkaa taageersan congressku waa ku badan yihiin sanadku waa ku jiraan shaqaalaha dowladda waa ku jiraan immigrationada waa ku jiraan ogow qof kastoo dalka mareykanka soo gelaya ama qof kastoo dalka mareykanka gudiisa sharci ka qaadanaya waxaa sharci ah in waxaa sharci ah inuu la kulmo qof ka socda immigration officer uu horfo fadhiisto qofkaasana badanaa ku qofkaasina badanaa ku xidhan tahay ogolaanshaha in wax ogolaayo inuu wax diido dadkaas faraha badan ee hadda isaga taageersan ee kamid ah shaqaalaha dowladda ee kamid ah kuwa immigrationada jooga meel kasta ha ahaadaan iyaga laftooda miyaanay saameyn ku yeelanaynin hadduu doorashada waayay iyo haddii kaleba iyaanay dadka caadiga shacabka aanay ku yeelan karin maxaa iyaga laftooda saameyn
horta waa su-aal fiican weeye oo run ahaantii bili aadamku horta waa bili aadam darool buu leeyahay dufkan sarkaalka ah ee shaqaalaha dawladda yihiin wuxuu leeyahay dareen buu leeyahay oo fikir siyaasadeed buu leeyahay mathalan hadda statistically marka la eego waxaa la sheegaa shaqaalaha dawladda federaalku intooda badan inay taageersaa inay taageeraan xisbiga dimuqraatiga mathalan waxaa la ogyahay nimanka u tartama xisbiga jamhuuriga ama republicanku waxay aad iyo aad had iyo jeer u weeraraan dawladda iyo waxay yidhaahdaan waa in la yareeyo shaqaalaha dawladda waa in la dhimo dawladda waa in naqaska lagu dejiyo oo la aad loo yareeyo marka shaqaalaha dawladda guud ahaan iyaga laftooda fikir siyaasadood bay leeyihiin unionist bay leeyihiin iyo ururo u dhaqdhaqaaqa ayay leeyihiin laakiin waxaan ku ogahay degood adiguna aad og tahay maraykanku dal ma aha qof keliya wuxuu raba in heli karo hadduu nin sarkaala oo xuduudka taagan ama meel xafiisa fadhiya uu go-aan qaato waxa weeye go-aankaasi waa looga dambeeya supervisor baa jira isaga ka sarreeya supervisorka haddii laysoo dhaafana meel kasii sarreyso xataa maxkamaduhu ku jiraan ayaa review samayn karta waa la gaarsiin karaa marka ma filayo madi waxa iga tahay niyad wanaag bay iga tahay ma filayo in shacabka maraykanka oo ku tababaran runtii arrimaha civikiska iyo u bisil xagga siyaasadda inay fikirkooda shaksiga ah ay ku soo ay ku dhaqangelin karaan go-aanada ay ka qaadanayaan arrimaha shaqadooda la xiriira waxaan rajaynayaa oon aada ugu niyadsanahay in dadku ay kala saarayaan mawqifkooda siyaasadood mawqifkooda siyaasadeed iyo run ahaantii shaqadooda habase ahaatee haddii ay soo baxday in ay jirto gruub gaara ama qof shaqaalo gaara oo si gaara u beegsanaya dadka laga tirada badan yahay ama magac muslim wata ama magac soomaaliyeed wata waa shaqadoodan u fadhidaa taas anagu looyar ahaan baan shaqadayadu tahay inaan xuquuqdooda jitaa marka waxaa muhiima sidaa awgeed qofku hadduu kays haysto haddii uu awoodo inuu looyar isticmaalaa way fiican tahay marka koowaad looyarkaasi dee qof laga filay wey inuu shaqadiisii qabsado oo officerka kayskaasi u tegayaa wuxuu filayaa in shaqadaa qof aqoonteedii soo qabtay talabaad wuxuu ogyahay in laysaga dambeeyo oo go-aan kasta u gaaro in il sharciga ay fiirinayso uu ogyahay marka taasi waa muhiim hadduuna qofku xataa looyar lacaga awoodin looyaro firiyabaa jiro oo maaragtay la aado marka dadka runtii waxaan kuma taliyaa anigu maybe biasna waanahay laakiin runtii xaqiiqada ah inuu qofku markaa si uu xaqiisa aanu xaqiisa loo tuusiinin inuu marka looyar la tushado marka waxaa la odhan jiray ayaxtag oo ah in uun xataa donald trump maanta haddii haddii laga badiyo waxaad moodaa dalkan dhaawac ku filan wuu gaadhsiiyey oo dadkii uu isku diro dadkii uu kala fikisiiyo waxyaabo fikir gaar ah oo awal lala duuman jiray oo nimanka xagjirka iyo cunsuriyiintu ay hoos ashuun ay ku adimi jireen inuu la soo kala baxay baad moodaa uuna runtii traumatize gareeyey oo uu runtii traumatisis ka dhigay shacabkii oo dhan oo uu maskaxdii ka baabiiyey maraykankii oo dhan shoog baa haysta intii waxuu fahmaysay ee macnaha lahayd waxay la yaaban yihiin in maanta waxyaabo laga yayaqsoon jiray ama laga xishoon jiray uu maanta ninkaas uu banaanka soo dhigay isagooba laga yaabo inuu madaxweynada noqdo marka horta arrintani arrin la yaab leh oo cid walba ku noqotay cid walba madax ay haysataa waa la yaaban yahay waxaase la filayaa berrito insha allah in lagu kala baxo oo ninkaasi nightmare soo maray dalkan oo sidaa lagu ilaawo gaar ahaan anagu haddaan soomaalida minnesota nahay iyo maraykanka haddaan uba hadlo guud ahaan waxaan filaynaa in ilaahay sidaa nagu dhaafiyo oo maaragtay uuna guulaysanba oo hillan ay guulaysatabaan aad rajeyna
waayahay cabdi ayalkaa markaa ka soo badbooshaa dalka maraykanka iyo saamaynta ay yeelan karto waxaad jira waxaad ka mid tahay adigu urur la yidhaahdo gurmad waa urur siyaasadeed ururkaasi dad fara badan baa ku jira haddana waxaaba jirta inaad idinku isu diyaarinaysa ayaad ka qayb gashaan doorashada laga qaban doono dalka soomaaliya ee weliba kursiga ugu sarreeya madaxweynenimada waxaad sharaxdeen musharax cabdinaasir maxamed cabdullaahi ururkiinan haddaba gurmad muxuu ku beysgaraysan yahay ama aasaas u ah dhinaca siyaasadda waa urur intee leeg waa urur maxay aaminsan mabdayan aaminsan mabda noocee ah qaabkeesa u shaqaystaan oo dadka ula xidhiirtaan
horta aan kusoo xadagooda waxa weeye horta ururo siyaasadeed soomaaliya kama jiraan oo official ihi oo ma jiraan nidaamkii xisbiyada badnaa ee la diiwaangelin jiray ama la diiwaangeliyo adduunyada oo la yidhaahdo political party ama siyaasadeed oo diiwaangashan oo si fiican loo ogyahay oo sharciga la mariyaa soomaaliya horta kama jiraan marka waxaa ka jira soomaaliya dad isku fikra laga yaabo inay dan gaarahi sugayso oo siyaasadeed ama dan gaarahoo qaran ama dan gaarahoo diineed ama dan gaarahoo qabiil wixii dadku ku kulmaan bay ku kulmaan kulma sideedaba waxay ku bilaabatay xaqiiqatan waxaa la filayaa dhageystayaashaada in badan oo kamid inay ka warhayaan ama dadka gogaa ku jira berigii labadii kun iyo labiyo tobankii markii la doortay dowladdan hadda waktigeedu dhamatay mandate baa loo idmaday mandatekaasi waxaa ka mid ahaa dhamaystirka dastuurka dhisida hay-adaha madaxa banaan iyo dawliga ah ee kala duwan iyo dastuurka dib habeyntiisa sorry waan ku celinayaa iyo in dalka la gaadsiiyo doorasho hal qof iyo hal coda taasay ahayd anigu waxaan kamid ahay markaa dadkii waktigaa la doortay joogay oo bolisiska ku jiray waxaan qabanay markaa runtii shir weyne qaran oo dib uhabeynta garsoorka ah oo aan ugu talagalnay inuu template u noqdo lagu daydo oo hay-adaha kale ee dowladda sida dhaqaalaha arrimaha dibadda caafimaadka waxbarashada kulligood iyadana model saasa loola sameeyo waxaanu ka soo saarnay berigaa xamar go-aano ayaanu ka soo saaray marka waxaad moodaa go-aanadii iyo maandeedyadii labadii kun iyo labiyo tobankii dhamaystirkoodii in si buuxda ay ugu guuldaraysatay ay ugu guuldaraysteen hay-adihii kala duwanaaha xukuumaddu iyo dowladdu gaar ahaan baarlamaanka oo la rabay shuruuc fara badan inuu soo saaro inuu soo saari waayey xukuumaddii xukuumadihii kala dambeeyey laftoodu hindisiyaal sharciyeedkii iyo institutionalizationkii dadka la rabay in la gaadsiiyo waa ay gaadsiin waayeen dabcan madaxweynaha laftiisuna eeegtiisa uu ku lahaa marka isku soo wada qaad gurmad waxay u abuurantay markii hore forum ama gole dib loogu eego war maxaa qaldan sideese soomaali ay u gaari kartaa dowladnimo dhab ah ay u gaari kartaa fikirku halkaas ka soo bilowday dad waxay isugu jirtay isugu jir aan isugu jirnay markii hore dalka ka soo shaqeeyey qurbahana qaarkood joogeen runtii meel walba oo ama gees oo soomaaliya ka yimi ujeedaduna waxay ahayd bal in la saxo horta hanaankaas waxaad og tahay oo laga yaabo inaad xusuusato waxaanu soo saaray waraaqo ama dokumentiyo aanu kaga hadlayna arrintii baarlamaanka in loo kordhiyo oo aanu doorashadan hadda la qabanayo aanu kaga soo horjeednay annagoo u arkaynay markaas in aan la gaari karin hal qod hal qof iyo hal cod run ahaantiina faan nagama arkin bilowgii labadii kun iyo shan iyo tobankii gurmad bay ahayd ciddii u horreysay ee tiri dadkan yaan loo sheegin dalkan hal qof iyo hal cod lama gaarsiinin doorasho jacbur abaa soo socota doorashadaasi markaa dalku wax doorasho lagu sheegay runtii oo aan la dhihiba karin doorasho qaabkii looga tashan lahaana waxa laga fikiro fikirka annagu markaan soo sheegnay asalkaa hore wuxuu ahaa in baarlamaanku shaqadiisa qabsado oo uu soo saaro xeerkii doorashooyinka axsaab ah dhowrana la dhiso oo baarlamaanka gudihiisa ka tartanta baarlamaankii markan jirayna loogu daro wakti laba sano ah si markaa baarlamaankaasi muddadaas uu maxkamadii dastuuriga ahayd iyo garsoorkii iyo hay-adihii madaxa banaanaa dhamaystirkoodii usoo dhammaystiro muddadaa labadaas sanona dowlad goboleedyada laftooda kuwan hadda abuurmay hadda samaystay ay maamulkoodii hoos u dejiyaan oo hadda waxaa xaqiiqo ah in badan oo dowlad goboleedyada ka mid ihi ama dhulkan ay ku magacaaban yihiin maba maamulaan inta ay maamulaanna maamul dhabah oo muwaadinka soomaaliyeed uu ku diirsan karaa kama jiraan marka niman siyaasiyiin ah oo meel ordaya oo laga yaabo in dad ama qaabab kala duwan ay ay u matalayaan dadkooda oo qabiil u badan yahay dadkaa waxaa rabay in wakti la siiyo maamul goboleedyada laftooda ee muddo ay maaragtay ay hoos u dejiyaan maamulka marka labadaas sane kadib marka iyadoo ammaankiina runtii la dhisay al-shabaabka iyo argixisada meelahan ay haystaan laga durkiyey maxkamadii dastuuriga ahayd iyo waxna la dhisay maamul goboleedadiina ay adkaadeen oo hoos loo dejiyey nidaamkii markaa la galo doorasho la galo baarlamaanka ah laakiin mar walba waxaan ku baaqnay sanadka gudihiisa oo labada kun iyo lix iyo tobanka in madaxweynaha isaga la doorasho la sameeyo oo madaxweynaha dib loo doorto baarlamaankan hadda jiraana uu ka dhex doorto sababta iyaduna waxay ku qotantay in hadda maanta la bedelo laba boqol iyo toddobaatan iyo shan xildhibaan oo qabiil lagu soo doortay laguna bedelo laba boqol iyo toddobaatan iyo shan gebi ahaanba iyagana qabiil iyo un loo eego lagu soo doortay oo aan sanaadiiq meel la dhigay oo muwaadinka soomaaliyeed ku riday aanay jirin marka maxaa kharash iyo weer iyo jacbur loo galayaa miyaa kuwa laftooda oo tababartay oo iyaga laftooda isfahmay oo kutlada noqday miyaa iyagaba sii isticmaalo horta arrintu halkaasay ahayd way si socon weydayo waxaa la yidhi mashruuc internationala jira enhanced legitimacy wax la dhahaa jira oo kor baa loo qaadayaa sharciyadii halkii boqol iyo soddon iyo shan ay ka dooranayeen konton iyo kow qof oo kala duwan baa soo dooran doonta xildhibaankii walba aqab saraa la dhisi doonaa iyadoo weli lagu heshiiyey runtii awood qaybsigii dowladda dhexe iyo dowladaha kale ee gobob xubnaha ka ah oo run ahaantii arrintaasi looyarnimo aan arki karo khasaaro weyni uu ka soo socdo marka waxaan hadda qaskan hadda socday iyo isdhex socodkan waktiga lagaga duminaya dadka soomaaliyeed horaan usii sheegnay habase ahaatee markii arrintii lagu adkaystay waxaa dhacday in baarlamaanka laftiisii awooddii laga qaado oo la yidhi waxaa la samaynayaa national national forum golas siyaasadeed baa la samaynayaa oo isaga laftiisu sharcidejiye isku bedelay oo abuuray guddi siyaasadeed oo kumeelgaar oo doorasho iyagoo marka iska tuuray tii kale ee baarlamaanku ansixiyey ee dastuurka ku qorayd iyagoo marka jadwal iyo ajenda u dejiyey doorashadii daqiiqan cabdiwaaxid mujtamaca soomaaliyeed horta aad bay uga dharagsan yihiin baarlamaanka urur ahaan idinku aad taageerteen ha sii joogaan aad tidhahdeen marka loo eego waxay aaminsan yihiin waxaa lagu ii shaqo loogu talagalay in baarlamaan qabto oo dhinaca sharciga iyo dhinac kastaba inaanay shaqo ay qabteen aanay jirin qaar iska qaar iska magacuyana maaha inay geligooda ku shaqayn jireen laaluush iyo muxuu ahaayeen mooshinay shaqa iyaga u ahayd inaanay waktiyada loo baahan yahay in shaqa la qabto aanay soo xaadiri jirin marka idinku mujtamaca soomaaliyeed ee kale ee ilaa intaa la eg ee aadka u fara badan malaayiinka gaara aragtida iyo adkaan iyo waxa u muuqdaa idinku taageerada aad taageeray sidaas ku jooga kuwaasi faa'iida ururahaan idinku jirta maxay ahayd markaa idinka oo dadka ka duwanaysa annagu runtii horta waxaan ka sheekaynaa waa taariikhe ma aha wax hadda taagan annagu faa'iido gaaraho gruub ahaan ama intii forumkaygaa ku jirtay aan ka dhex arkaynay baarlamaankani ma jirin laakiin waxay naga ahayd ha loo badbaadiyo shacabkan soomaaliyeed energy iyo resources khilaaf hornanaha laga ilaaliyo bay ahayd waan kugu raacsanahay ajaladaha iyaga iyo qoraalladeeda haddaad dib ugu laabato u malayn maayo dalleecaynta aan u jeedinay baarlamaanka iyo khasaaraha soomaaliya u keenay cid naga dalleecayn adkaydi ma jirin aad baanu u dalleecaynay laakiin haddana siyaasadda iyo nolosha waxay tahay wax walba inaad dhinac walba ka fiiriso marka annaga sababteedu ma ahayn inaan dan gaaro ka dhex arkaynay waxay ahayd war haddii laba boqol iyo toddobaatan iyo shan cusub la keeno oo wada gaajaysan oo jeefkooda u wada bannaan yahay oo mid walba hadda uu dib u barato broseskii baarlamaanka uu dib u baranayo oo qabiil ku wada shaqaynaya kuwan hadda joogaaba dee qabiil bay ku shaqaynayeen laakiin waa niman tababartay oo qaarkood seminaaro iyo waxbala banaanka loogu diray bay ahayd marka way isfahmeen oo way isbarteen marka anaga waxay naga ahayd bal horta ha loo kaadiyo kharashka intaa leege lagu bixinayo arrimahana dalkaa u baahan ciidan iyo ha loogu dhiso dalkan waxqabad kaloo horumarin ha loogu qabto isaguna bal shaqadiisa ha qabto horta sidaasay naga ahayd ma ahayn dan gaarahoo muka dhex aragnay maanaan difaacina baarlamaanka waxqabadkiisa waxaanu arkaynay uu khasaaro weyn mataqaana keenayo laakiin waxaan arkaynay waxa soo socdaay inaan u dhaamin horta halkaawayahay cabdiwaaxid waxaa jirta dawladdu iyada oo dhaqaatin karaysay dhinaca doorashooyinka in u dhaqaatin karaysay waxaa muuqatay sanadkii ugu horreeyaba in dadka soomaali arkeen inaan dawladdu diyaar u ahay inay dadka ballanqaadkii ahaa in qofkii iyo codkii la gaarsiiyo inaan diyaar ahayn baa muuqatay inaba talooyinkii aada bixiseen idinku ee ahaa muxuu ahaaye inaan halka la gaari karin iyo in dawladda loo kordhiyo arrimaha noocaasa inaba in dawladdu wax ka qaadatay fikirkiinii badi muuqatay idinka
run ahaantii qolada anagu madaxweynaha iyo xukuumadda midnaha loo kordhiyey maanaan odhanin kordhinta aan weliba shuruudda ku xirnay waxay ahayd arrinta baarlamaanka laakiin waxa xaqiiqo ah inaanu si qayaxan u qeexnay macnihii waxaan ka hadlayaa saa muxuu ahay doorasha ma dhici karta dadka yaan loo sheegin inay dowladdu diyaarisay markaa u diyaargooyena wax doorashada la qaban halkaa ku hakisay oo ay bilowday si ay u curyaanin lahayd taladii minay qaadatay oo xiriir jiro ma ku muuqata yada
wallaahi annagu hadda xukuumaddan hadda jirta horta talo anigu sidaan horena meelo badan aan uga sheegnay talada soomaaliya horta soomaaliya keliya gacanteeda kuma jirto waxaa jira stakeholders fara badan baa jira oo ajanadii iyo dowlado danisa iyo ummado kale oo danayn naga leh oo fara badan baa jira marka anigu marka laleeyahay dawladda ama xukuumadda lafteeda wax suryaamin karta ama wax sii kordhin karta waxaan isleeyahay credit fara badan baaba la siinayaayo awood aanay lahayn baa la siinaya meeshan waxaa jira xafiis baa jira u n ku leedahay muqdisho soomaaliya u qaabilsan xafiiskaasi qayb siyaasideed buu leeyahay talo fara badan buu dalka ku leeyahay waxaa jira saadka dawladnimadeena dhan ku baxa ajannadii baa bixiya intiisa boqolkiiba sagaashan iyo ka badan waxoogaa dekada iyo meela kasoo baxbaxaa way jiraan ee riboodo laakiin maadaama ay kharashkii lagu hayo the power of the pers waxa loo yaqaano waxa weeye horta tara lagugu leeyahy anigu marka mana yihii dhinaca kale dadka aaminsan in eed walba dusha looga loo saaro ajinadi ee waxaan aaminsanahay gurmadna runtii ay in badan ka hadashay mas-uuliyadda koowaad ee failiyarkeena inagu dhacay soomaalibaa mas-uulka ah xataa haddaynu federaalismkii qaadanay federalismka laftiisu macno iyo in la macneeyo oo nidaam lagu dhaqangeliyo loo sameeyo u baahan yahay federalismku wuxuu u baahan yahay waa nidaam complex ah oo awood qaybsi ah weeye waa nidaam u baahan tanaasul iyo runtii waxwada qabsi iyo waxwada qaybsi u baahan weye marka taa lafteeda lagama darginin shacabka soomaaliyeed haddiiba dadkii xataa layidhi dowlad goboleedaad tihiin awoodoodu siday u qaybsamaysaa khayraadkooda siday u kala qaybsamayaan budgetiska iyo miisaaniyadaha siday u kala qaybsamayaan maxay wada leeyihiin maxay kala leeyihiin yaa u mataqaanaa maxaa awood u ah baarlamaanadooda maxaanay lahayn marka arrimahan oo dhan lama sharxin lama lama cadaynin lama fasirin tiibaa haddana weli iska socota doorashadiina marka tiibay ka kor timid marka hadda waxaad moodaa autopilot diyaaraddu marka ay marmarka qaarkood cirka sare fuusho oo ay gaadha altitude ku filan dadkuba falahay ka qaadaan oo waxaa la geliyaa autopilot marka bahalkeenan hadda federalismka soomaaliya autopilot buu isaga socdaa markii wax soo qayliyaanna nimankaasaa ku shila meeshaasi oo wixii laga kabkabi kara iyo bandis lagu xidha marka waxay ila tahay aniga sharci yaqaan ahaan in gebi ahaanba nidaamkii hadda meeshaa doorashadaa iyo waxaa ka socdaay ay ka xuub siibatay hanaankii sharcinimada iyo dastuurkii labadii kun iyo labayo tobankii meeshan dastuur baa jiray haba xumaado laakiin haddee dastuur buu ahaa soomaaliya samaysatay oo ilaa shirarkii garoowe ilaa nairobi ilaa meelaha ilaa muqdisho markii u dambaysay ee ischool booliska lagu lagu ansixiyey ee lagu lagu indoosgareeyey wax soomaaliya samaysatay buu ahaa waxaasoo dhan in la ixtiraamay mudnaayeen laakiin yaa laga rabay arrintaa inay samayso xukuumaddan had taagan bay ahayd eedda yaa iska leh dhammaantood baa leh marka waxaan leenahay marka war sharciyadda baarlamaankan xataa kan hadda soo socda waa in la siiyo aqalkaa sare iyo aqalkaa hoose awoodooda waa in la kala qaybiyo dastuurka waa in loo loo la waafajiyo waxaa soo socota awal waxaa laga hadlayay ra-iisul wasaare iyo madaxweyne haystaa laga hadlayay oo la yidhi awoodda madaxweyneha horta iskale awoodda fulinta mise ra-iisul wasaaraha iskale dastuurka marka la eegana shaki fara badan baa ku jira isqabqabsigoodii waynu ogeyn labadan aqal baa haddana soo socota hadda oo aqalkaa sare iyo aqalkaa hoose in awoodda ay isku qabsadaan oo la yidhaahdo midkeed awood badan yaase taladaa iskale marka maxkamado kala saaro oo dastuuriya oo arrimaha constitutionalka markay heedaha dawladdu isqabsadaan waxa kala saarta adduunka maxkamad dastuuriyaa kala saarta oo tidhaahda adigu dastuurkii waad jabisay awooddaas ma lihid ka joogso wax kala saaraana ima muuqato oo dee hadda maxkamadan inoo jirtaay maxkamad waxa weeye judicial ah weeye waa supreme court dastuurka hadda jooga kumaba qora ee tii lixdan ee dasaajirtii lixdankii iyo kadib ayay ku qoran tahay awooddeeduna ma cadda haba jirtee haddana lama ixtiraamo marka iyadoon dastuurra iyadoon maxkamad kala saartaana jirin awood la kala qaysadana aanay jirin baa structures baa la dhisayaa iyo entitiyo hay-adaa la dhisayaa dawliya hay-adahaasi markaa siday ku ku hagaagi doonaan dee haddaynu soomaali nahay hal shaybaynu ku kala baxnaayo waa qabiilka waa laga yaabaa intaa hadhow laisku tatanaasulo oo lagu socdo laakiin qabiilku dawladnimo ma noqdo rule of law iyo sharcina ma noqdo isu tanaasul qabiiliya qabsi halkaa gaalkacaya hadda waxa ka dhacaya waad la socotaa qabiilun bay hoosta ku haysaa marka runta isku sheegnay soomaalida soomaali baynu nahay marka arrimahaasoo dhan baa bixi iman doona haddii ciidamada ajnabiga dalka jooga ay baxaanna intaa iyo meel walba waa la isku qabsan karaa baa laga yaaba waaya garyaqaan cabdiwaaxid garyaqaan cabdiwaaxid waxa weeye dalku waxa uu leeyahay madaxweyne ayuu lahaa madaxweynuhu waa ilaaliyaha sharciga ee dalka waa ninka mas-uula ka ah hay-adaha fulinta iyo garsoorka iyo baarlamaanka intaba inta badan waxaa lagu eedeeyaa in madaxweynuhu uu isagu yahay qofka celiyey ama baabi'iyey sharciga dastuurkii aad ka hadlaysa hadda adigu waddanka u walaamaxumaadamahaficlaadina adigoo ka tirsan weliba ururka gurmad waxaad ahayd la taliyaha madaxweyne dhinaca cadaaladda iyo sharciga marna ma kaa dhashay madaxweynaha in uu sharciga ilaaliyo dib ugu soo noqdo isagu
horta anigu muddadii aan joogay ee isaga la joogay run ahaantii gurmad ma jirin markaas oo dee waxaa kamid ahaaba dawladdaaba ku jirayba markaa laakiin waan wixii tala ah ee bixiyey waa la og yahay wax tusaale kuugu filan annagu intii sharci yaqaaneenu isugu keennay xamar bishii abril labadii kun iyo saddex iyo tobankii ee baaq daba soo jeedisay madaxweynuhuna uu sheegay afkiisa ka yiri isagoo habkii taagan hotel jazira maalinkii shirka aanu xiraynay waxa weeye qoortaa lanoo geliyey maaragtay xarig baa qoorta lanoo geliyey isagoo u jeeda markaa go-aanadii meeshaa ka soo baxay marka talada waan waan bixinay waxba anaa sheegaydu faa'iido ma laha soomaali baan ahay oo waan ka damqanayaa waxaa ka jira dalka madaxweynuhu eedda qayb buu ku leeyahay waa for sure madax meel ka sarraysa oo la taabtaa ma jiro ilaaliyaha dastuurkuna waa isaga laakiin baarlamaankuna eed buu leeyahay iyo iyo speakerka iyo iyo iyo afhayeenkiisa oo waxaa la rabay arrimo fara badan intan lagu mashquulsan yahay isqabqabsiga iyo dhexdhexaadinta madaxweynaha ra-iisul wasaaraha in sharci samayntii uu ku mashquulo xukuumadda iyo ra-iisul wasaareyaashii kala dambeeyey cabinetkuna eed bay iyaguna leeyihiin marka soomaalidu haddii institution walba sidiisa loo qiimeeyo oo la yidhaahdo eedda hal meel baa lagu wada shubaya waxba xal gaari mayno aniga siday la tahay madaxweynaha waa la eedayn karaa eeddana uu leeyahay wixii kaga wixii isaga ka saaran laakiin adigu waxaan qabaa qaybo fara badan oo labadii labadii waaxood ee kale dawladuna run ahaantii eed weyn bay iyaguna leeyihiin waxaan weliba si gaara runtii u saarayaa eed fara badan xildhibaanada hadda waktigu ka dhammaaday oo la rabay runtii arrinta federaaliyiinta inay sharciyo adag ka soo saaraan guddiyadii xuduudaha iyo federaaliyiintada ay tayeeyaan guddidaa doorashadana ay adkeeyaan xeer doorashada ay soo saaraan iyagaa la rabay marka waxaasoo dhan igu gaabtay waa wax laga gaabiyey waxaase hadda iyo maanta ay taagan tahay dagood waxay maanta taagan tahay war wixii hore wuu dhacay labadii kun iyo labiyo tobankii waynu ku fashilanay one person one vote in la gaadho waxaa maanta la yabyabayo ee laysu geygeynayo hanaan sharciya ma la saari karaayo soomaalidu social contract ma yeelan kartaa heshiis qarannimo ah ma yeelan kartaa officeka ugu awooda badan la dimuqraadiyadda waa officeka qofka muwaadinka wey waa the office of the citizen wey marka citizenkii haddii aanu isagiiba wax dhammaangelaynayn oo aniga iyo adiga iyo intaynala midkii kuwan ina horboodaya siyaasiyiinta aynaan oranayn waad noo kaadisa waar maxaa danood wadaa maxaad ummadda iyo qaranka ugu filan tahay midnimadii soomaaliyeed iyo awooddii iyo qarannimadii maxaad kusoo kordhinaysa haddaynaan dhigi karin inaga lafteedna eedba waxbaynu ku leenahay marka isku soo wada duub anigu waxaan leeyahay cid walba eedeedu way iska muuqataa waxaase hadda maanta loo baahan yahay in arrintaa labada aqalee la dhisayo si gaara looga fiirsado doorashada madaxweynaha cid kastaa iman karta halbowlaha dalku waa baarlamaanka wey taa ha la ogaado sharci dejintaa udubixaad u ah madaxweyne wuu iman karaa laakiin madaxweyne haddii lala xisaabtamayo oo wasiir kastoo heshiis caalamiga saxiixaya loo yeedho oo baarlamaanku su-aalo weydiiyo oo public laga dhigo oo mediaha la keeno oo baarlamaanku heeri qabto baarlamaanku shirku qabsan lahaa laakiin hadduu baarlamaanku noqdo mid uun usoo shir taga maalinka muushin la qaadayo oo waxoogaa laalusiya waxaa la sheegsheegaya uun meelaha ka ka ka urursanaya dee waxa weeye soomaalinimadeedu halkaasi ku haraysa waa gartay dhankaaan ururkiina gurmad waxaa sii horta rafar badan oo iminka meel kasta dee hadda laga furayo marka hore aqoonyahana kasoo dhashay isu tegin ururkiina gurmad horta ma ku leeyahay waxa fiifiya iyo wax xiriira muxuu ahayey dalka gudihiisii ase waxaad tihiin aqoonyahano un dibadda joogo oo ku wada xiriira internetka ku wada xiriira yaase mas-uuliyaddu saaran tahay oo yaa mas-uul ka ah ururka oo madax ka ah sideedaase u wada xiriirtaa idinku intiina ururka
waa waa mahadsan tahay sideeda maanta saan kuu sheegay urur siyaasadeed wax la yidhaahdaa ma jiro oo waa kuwa waxaa dad isku fikira ayaa meel wax u wada wada fikirkii markaa gurmad aanu haynay oo ahaa qarannimo soomaalinimo midnimo wada shaqayn iyo arrimaha lamidka ah waxaa runtii fikirkii ku qancay oo qaatay dad ka mid ah dadkii ku jiray gruubkaasi hadda doctor cabdinaasir cabdulle maxamed oo north carolina ka tegey oo ka mid ahaa dadkii runtii soomaalidii waxbaratay maraykanka joogtay ayaa noqday qofka yidhi war bal fikirkaa ama loo gartay ee dadka meeshaa joogay ay yidhaahdeen bal fikirkaa qaado hadiiba tartan uu la galayo qaybtaada kala qaado wixii soomaaliya isku fikir la yahayna maaragtay ha laisla wadaago fikirkii hadda isagaa wada madaxweynenimu u taagan yahay waanu isa sharaxay waana hadda waa gudaha ayuu ku jiraa oo soomaaliya u joogaa xayeysiisyadiisa iyo fikradihiisana kolley uu soo bandhigay oo waxa laga yaabaa dadku waa waa waa ay arkeen shirar halka minneapoliska lagu qabtayna waa ay jireen marka gurmad hadda toos waxay gudaha ugu jirtaa intii siyaasadda wuxuu siibatay gudahaasay ku jiraan hawlihiina way wadaan fikirkuse wuxuu asalkiisu ahaa fikir forum ah oo aqoonyahan isku tegey oo runtii raba inay bal counter balance gareeyaan narratifekan ajanabigu ay wadaan iyo narratifyadan reer ajanabigu baa wax curiya soomaaliya markay fikirka noqoto oo fikir ajanabi soo curiyun baynu inagu isku qaqabsanaa bal aan inagu wax curinna bay ahayd arrintu oo waxyaabaha xataa haloo kordhiyada baarlamaanku fikir ay ajanabigu nagu diidanaayeen in badan bay ahayd oo qaar ka mid i xataa toos noogu soo qoray inay yidhaahdeen waarnimo iyo ukaaja ee dalkan waa in mashruuc baa jira dadkani waa in siyaasiyan suurtagal maaha in waa in wax la sameeyo oo adduunyadii loo sheegay in horumar la sameeyey oo doorasho la sameeyey lama baajin karo saasay ahayd arrintu marka waxyaabaha markaad eegto isku soo wadagee gurmad way socotaa oo waa ay wixii tartan waa ay ku jirtaa fikirku laakiin waa fikir soomaaliyeed cid walba oo soomaalinimo qabtaana waa fikir ay ku midoobi karto
waxaa jira gar yaqaan north america urur ka jiri jiray oo la yidhaahdo hiil qaran iyaga laftigooda doorashay u doonteen magaalada muqdisho two thousand twelve waktigii ay ku guud daraysteenna waxaa bilaabantay mucaaladnimo haddana ay dowladdii mucaaladaan iyo burbur iyaga laftigoodii ku yimaado saa ururkii intiisa badan uu ku burburo laga yaaba intaasoo kale haddii aad kursiga ku guulaysan weydaan ay timaado maxaad ugu talagashaan kaga gaashaamataan
wallahi horta waa su-aal fiican weeye horta duruufo way kala duwan yihiin wixiina doorashaduna hal mar ma aha waa lagaa badin karaa waa lagaa guulaysan karaa wuxuna waa waa wax u baahan bisay fara badan iyo mustaqbal fog oo laga fikiro u baahan ciddii timaadaana hadday fikir annagoo aan qabnay ay qaadato waanu ku taageeri wixii wanaaga oo dhan wixii xun ee dhib ahna waynu waanu waanu ku diidi arrimo laba taabtaanihina way jiraan oo dalkan mataqaanaa aada iyo aada muhiim u ah soomaalinimada iyo qarannimada iyo runtii in dadkan laga yareeyo qadqaybsiga qabiilka iyo danaysiga gaarka ah waxyaabahaas waxyaaba halbowlaa wey oo soomaalinimadoo dhani ay ku xiran tahay marka wixii soo baxa ciddii guulaysata haddii ay isaga noqotona waa alxamdulilah haddii cid kale ay noqotona waa in lagu taageero wixii wanaag ah soomaalidana haddaynu nahay inaga lafteennu waa inaynu dhinacaa ka istaagno oo ninkii soo baxa iyo gabadhii soo baxdaba la yidhaahdo war bal maxaynu la qaban karnaa maxaynu ku caawin karnaa xaggeynu wax ka ha laakiin u malayn maayo hiil qaran ayaa iyo gurmad hadda dee laba falsafadood oo kala duwan bay kala wataan iyaguna ixtiraamkooda ay mudan yihiin iyaga iyo inta lamidka hiba de gurmadna hadda waxaa filayaa inayba diyaar u noqonayso haddii ay guulaysatay haddii kalaba inay dalkan danteeda u istaagto
wargatay ugu dambayntii dariiqan cabdiwaaxid golaha laantiisgistii intaa hadda kaa dhegaysanaysa iyo dadka kaa dhegaysan doonaa wafidada golahu leeyahay sida golaha laantiisgisdadcom iyo arrimaha dadcom iyo weliba wafidada kaleeto ee xiriirka ay leeyihin sida puntlandas iyo qaybaha kale ee bulshada ku wada xiriirto maxaad caawa rabtaa inaad soomaali ku tiraahdo marka loo eego dhaca doorashada mareykanka iyo arrimaha ururka gurmad iyo doorashada soomaaliya iyo guud ahaan talo maxaad uga jeedinaysaa mujtamaca soomaaliyeed ee qoyaanada
horta waxaan fursadan aad iyo aad kaaga mahad celinaya adiga iyo iyo walaalahayga soomaaliyeed ee ku jira ka koowaad dhinaca maraykanka aan ku horeeyo wax cabsi iyaanay jirin xagga soomaalida gaar ahaan dhinaca sharcigaan uga jeedaa dalkan waxaa jira rule of law isbedel siyaasadeed oo kasta hadduu yimaad looyaraa jira xuquuqdaada waa la difaaci karaa waad la soo xiriiri kartaa xafiisyada looyarada qofkii su-aal gaara oo specifica qabaayo xafiisyada looyarada waa inuu lasoo xiriiro ee case gaara haysta taasi waa mid guud weeyi isbedelkaas iman imanaya waxaan rajaynayaa isbedel fiican inuu noqdo taa waa mid ta labaad run ahaantii waxaan ku baaqayaa aqoon-yahanka soomaaliyeed gaar ahaan inta qurbaha joogta in run ahaantii qof walba uu su-aal isweydiiyo muxuu ugu filan yahay dalkan maxaad ku kordhisay isku imaatinkii iyo walaalnimadii iyo soomaalinimadii masii kordhinaysaa mise masii kordhinaysid taasina waa baaq qof walba waa in uu ogaado in uu mas-uul halkiisa ku yahay ta kale waxaan run ahaantii aad iyo aad uga walwalsanahay colaadaasi marba soo noqnoqonaysa ee gobolada gudub eriyadaas ka socota taana waxaan rajaynaynaa insha allah dadkii odayaasha iyo cuqaashii simadii iyo dadkii soomaalinimadu ku jirtay arrintaa inay xalliyaan oo aan dhiig dambe iyo wiil dambe inagaga dhiman halkaa iyo gabar dambe aana inagaga dhimanna waa rajaynaynaa aad iyo aad baan adigana kuu salaamaya dhammaan akhyaarta ku jirtana waan salaamaya dee taas iyo soomaalinima inoo ballana waayahay waa dhagood oo idinle waa garyaqaan cabdiwaaxid iyo golaha